in ka badan toddoba dhalinyaro ah oo cusub ayaa fursado shaqo ka helay shirkadda soo saarta malabka ah ee tayo taasi oo ka howlgasha gobolka hiiraan dhalinyaradan ayaa si maalinlaha u qabta shaqada shirkadda gaar ahaana quudinta shinida iyo soo saarista malabka gudoomiyaha shirkadda malabka ee tayo cali aadan siyaad cali khayre ayaa ka waramaya waxyaabaha ay ku xusheen dhalinyaradan cusub
laba qofood aa hadda mushaar ka qaata shirkad waa ganacsi ballaarin hadda waa kamida dhalinay aragtidaas ku dhowaad todoba qofood aa hadda mushaar ka qaata shirkadaas hadda adiga waan aad aragtay dukaanka xarunta ka furan kamil qolka kamil ka furan wiilka joogaay wuxuu kamid yahay dhalinyarada ka faa'iideysatay shirkadda malabka tayo wax soo saarkeeda qaybihii raggii kale malabka soo saarayo oo ilaa iyo afar gaarayo waxay jiraan shinadii dhex jiraan ay la joogaan kuwa rara ayaa ayaga kamid ah maadaama ay guurguurto shinidu kuwii muqdisho ku iibiyey sidoo kale ilaa iyo boosaasay jirta xarumanka garaweyjaaliin marka waa ganacsi daba badan laga shiday marka waxyaaba aan ku dooranay waxyaabahaas oo kulansan ayaa kamid ah waana guusheediina waan aragnay oo way noqotay aragtideeni mid saxa ayay noqotay waxaan rajaynaynaa inaan sii ballaarino sii wadno aan gobolada waddan kale meel hadda hiiraan baan ku agnahay aan gobollo kala gaarsiino haddii amniga iyo fursadda aan u helno duale walaahi waxa weeyaan horta marba haddii aan jief lagu helaynin qofka noloshiisa uusan soo jiifa ayna isku kor saarmaynin oo qasab tahay inuu shaqo tago waxa weeyaan hadba qofku fursad meeshii uu ka helo uu shaqo tagaya anaga markii aan usoo laabano arrinka hadda aad igu tiri shaqadani ma shaqo adag baa mase waa shaqo fudud markii hawsha la qabanay shaqadani ma aha shaqo fudud shaqooyinka aad adag ay kamid tahay waxay ku aragtaa waxaa kamid ah shaqadani waxa weeyaan waxa laga shaqeynaya waa shini shinidu waa dilaa khatar ah xoolaha ay disho waa magnaa oo hadda waxa weeyaan geelay dilaysaa ariyay dilaysaa daday dilaysaa weliba dhammaantood way jiraan oo hadda kaysaskaas hadda aan sheegayo intaba way dhaceen saddexda aan hadda idiin sheegayo dadka iyo xoolahaba marka waa shaqo adag qofka ka shaqaynaya marka dabcan waxa weeyaan normal waxaa laga yaabaa hadda in hal shini qof markay qaniinto inuu laba biri sheeg sheegto yirahdo shalay ma baraa shini maa qaniinti dadka ka shaqaynayo normal maalinkii toban shan iyo toban labaatan caad u qaniinto shinida oo ka mid ah xoolaha la dhaqdo islamarkaana malabkeeda laga sameeyo dhaqaalo badan ayaa haddana ka mid ah xawayaanada khatarta ah taasoo mararka qaar disho qofka dhaqaalaysanaya